bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad casho sharaf ah oo lagu sagootinayey xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya uu u xirmay karfaldhiga toddobaad ee baarlamaanka shirka wadatashiga qorshaynta qaran ayaa la filayaa in maantay uu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ay weheliyaan saraakiisha laamaha amniga ayaa xalayta kormeer howleed ku tegey baro ay ku sugnaayeen ciidamada nabadgelyada madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa amar ku bixiyey in gebi ahaanba la banneeyo xarumaha waxbarasho ee magaalada kismaayo faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxayo duqaymo gantaalo ah oo lala beegsaday bariisimo ay lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab oo dhaca deegaano duleedka magaalada buula burte ee gobolka hiiraan wararka dibadda ee subaxnimadan reediyo muqdisho idiin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah xisbiga haya talada waddanka shiinaha ayaa ciqaabaya saddex boqol oo mas-uul oo ka tirsan dowladda shiinaha oo lagu eedeeyey musuq maasuq ilaa shan iyo labaatan qof oo muhaajiriina ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen badda u dhaxaysa turkiga iyo giriiga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo toban kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb gala xalayto casho sharaf loo sameeyey mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo uu u xirmay kalfadhigii toddobaad ee mudanayaasha baarlamaanka warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya wariyahana sugaal macalin maxamuud
munaasabadan casho sharafta ah islamarkaasna guddoonka sare ee baarlamaanku uu ku sagootinayey mudanayaasha baarlamaanka ee galay fasaxii kalfadhiga toddobaad ee xirmay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo kooxda shamar oo goobta ku soo bandhigay suugaan ka hadlaysay howlaha baarlamaanka iyo dowlad wanaagga intii ay socotay munaasabaddu ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay filim muuqaal ah oo ka hadlayey waxqabadkii mudanayaasha baarlamaanka hadda jira u qabsoomay tan iyo labaatankii agost laba kun labaiyo toban markaa oo ay shaqada bilaabeen waxa uuna ahaa jawiga munaasabaddu mid mid ay ka muuqatay farxad iyo kaftan lagu sagootinayay mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawid ayaa ka sheekeeyey iskuduubnida shaqo ee ka dhexaysa mudanayaasha baarlamaanka hadda shaqeeya ilaahay amarkiisa iyo waxa weeye dadaalka xildhibaanada iyo guddoonka iyo howlwadeennada baarlamaanka oo ilaahay amarkiisa ugu horrayso ayaa horta meeshan lagu soo gaaray anigu baarlamaano badan baan xubin ka soo ahaa ilaa iyo labadii kun waxa weeye markay xaaladdu ay sanadka ugu dambaysa soo gaadho ma la wada joogi jirin waa la kala dhaqaaqi jiray waa la isdili jiray laakiinse yacni hoggaanka adag ee guddoomiyaha golaha shacabka iyo dhabar adayga xildhibaanada iyo bisaylka waxa weeye madaxtooyada iyo xukuumadda oo aan runtii aada uga shaqaynin inay baarlamaanka kala kaxeeyaan waxaan leeyahay yacni waa guulaysannay ilaahay baa ina guuleeyey
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo wada shaqaynta dhex taalla hay-adaha ugu sarreeya dalka
waxaa sharaf noo ah oo runtii taariikh ah in iyadoo maanta wakhtiga haatan lamaray lamaray oo googoo ay taagan tahay haddana xukuumadda madaxweynaha baarlamaanka kulli maanta yaan aan wada soconno oo runtii aan midaysannahay howsha socoto shuruucdii ay socdaan yacni aan filaya haddii ilaaha yidhaahdo siduu mahad sheegay aan ka dhawaajiyay halla joogo ama laakiin in runtii wax badan lagu tawaasulo doono inta hadda hartay haddii la yidhaahdo waana rajaynayaa inta hartayna runtii si sharaf leh maanta wax dhaxalgala ayaan ka tegaynaa marka insha allah waqtigu yimaado waxaan rajaynayaa xildhibaanada runtii waa uga mahad celinaya waqtigeena inaan soo joogay sida sharafta leh ee runtii noola shaqeeya xukuumad ahaan
gudoomiyaha baarlamanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo isaguna munaasabadda casuumadda ah u sameeyey sagootinta uu ku sagootinayo mudanayaasha baarlamanka ayaa isna goobta ka soo jeediyey hadallo uu mudanasha ugu talagalay kuwa uu kula dardaarmayey mudanayaasha
mudane madaxweyne aad iyo aad waxaan rabaa in anugu mahadiyo xildhibaanada dhabar adeega iyo bisaydka ay maragtaa saddex afartan saddexdan kalfadhi ay noo soo nala soo shaqeeyeen iyo sida ay ugu adkaysteen arrimaha toosinta siyaasadda dalka iyo sharci dejinta iyo korjoogtaynta dhammaantood iyo iyagoo ilaaliyay weliba wada shaqaynta la-aanta fulinta oo shaqada badan naga dhexaysa waxaan subxaana wa tacaala ka rajaynayaa in towfiiq aan ku dhammaysano arrimaheenna waxaan rabaa inaan si gooni ah aan ugu mahad celiyo wariyayaasha oo baarlamaanka maalin walba nala taagan ayaan waxaan rabaa inaan si toos ah mahad ugu celiyo waayo xil baa naga saarnaa waana naga saaran yahay howlaha aan qabanayn in dadweynaha ay la socdaan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda soo xiray ayaa mudanayaasha baarlamaanka u sheegay shaqooyin wax ku ool ah inay soo qabteen marka loo eego halkii ay ka soo bilaabeen waxaan rabaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shaqo badan uu soo qabtay mar walbana oon baarlamaanka hor imaado ama ka hadlana waan sheegaa runtii baarlamaanka qofka bannaanka ka jooga ayaana aad u arki kara baarlamaanka shaqadu qabto anigu waa isoo martaa shaqo kastoo baarlamaanka qabto xafiiskaa lagu keenaa si aan u saxiixo marka shaqooyinka baarlamaanka uu qabtay iyo shuruucda haddee waxaan ka bilaabahaynaa wax walba meeshii meel ugu hooseysayaan ka bilaabinaa laakiin runtii shaqada uu baarlamaanka qabtay qaanadda shuruucda iyo nidaamka baarlamaanka uu soo dejiyey iyo waxa baarlamaanka kasoo baxa ay ku jiraan markaad fiiriso dukumenti ku jiraayo yacni ma aha wax hal fooldaroo yar ku jira maa dukumenti aad iyo aad u badan oo badankooda u badan shuruuc
ugu dambeyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay dalkani inuu u baahan yahay isfaham siyaasadeed taa oo looga gudbi karo dhibaatooyinka hadda jira
meesha aan cidina noo qaban karin shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafayna aan u dhutinaynay waa siyaasadda nolooma qaban karo siyaasadda ama aan shan iyo labaatan sano kale ha nagu qaadato ama shan sano laba sano kale ha nagu qaadato siyaasadda dalka haddii siyaasaddu ay hagaagi weydo oo dalka siyaasaddiisu ay degi weydo oo siyaasad deggan oo hagaagsan dalka uu yeelan waayo amniyaanan imaanayn maxaanku yidhaha horumar dhaqaale iyo muxuu ahaayaan imaanayn horumar bulshaan imaanayn waxaasoo dhan ma imaan karaan waxa ugu muhiimsan oo xaqiiqada ah cid noo qaban karta maanta oo aan intaan ka codsanno nala jeclaato noo qaban kartana aanay jirin waa hagaajinta siyaasadda hagaajinta siyaasaddana waxaa asal u ah is-afgarasho
mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ayaa guda galay bil fasax ah kadib markii maalin ka hor uu soo xirmay kalfadhigii toddobaad
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sugaal faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya duqaymo gantaalo ah oo loo lala bartilmaameedsaday saldhigyo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan magaalada buula burte ee gobolka hiiraan guddoomiyaha degmada buula burte cabdicasiis duurow oo la hadlay rediyo muqdisho ayaa sheegay duqayntaasi in ay jirto isla markaana lagu dilay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab in la duqeeya waa jirtaa dhanka galbeed helihiisa magaalada galbeedka koofureed waa jirtaa in la duqeeyey duqayntigu way jirtaa cadowga uga sal qaacida umaadka umatasamareed meesha oo lagu baabiiyey xeriyo muxuu ahaa iyo sheeg ay wax ku tababarayeen iyo mas-uuliyiin joogtay asu kule dadka laga xaqiijiyey aniga ilaa iyo laba iyo toban uu kamid yahay awanduulihii al-shabaab u qaabilsanaa ciidamada gobolka hiiraan inuu ku jiro iyo rag kale marka wixii kaloo dhiig intaas guddaanka soo xasili doonaa laakiin meeshaas bakaalbaan baa loogu geyy
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buule burte gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulaahi duurow shirka wadatashiga qaran eh, ayaa la filayaa in maantay uu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo looga hadli doono arrimo badan oo aada muhiim u ah haddaba warbixinta warkan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim magaalada baydhabo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda laga furo shirka wadatashiga qaran kaasi oo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya looga tashan doono aayaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhanka wax soo saarka iyo dhaqaalaha iyadoona maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya labada maalmood oo shirkaasi socda ay soo bandhigi doonaan aaraha ku aadan meelaha maamulka uu ka liito dhanka wax soo saarka iyo xagga horumarka maamulka uu hiigsanayo si maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya talooyinkaasi laga aruuriyo lagu daro qorshaha qaranka si loo fuliyo mashaariicda la filayo in qorshaha qaranka sanadka labada kun toddobiyo tobanka ay ku shaqayn doonto dowladda cusub ee soo socota shirkan ka furmi doona magaalada baydhabo ayaa waxaa ku sugan wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada haatan jira iyo wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowladda federaalk soomaaliya wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo saraakiil ka socota wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka ayadoona shirkan lagu wado in si wada jira ay u furaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dalka wejigii saddexaad wadatashigan qaran oo ka socda maamul goboleedyada dalka iyadoona hore looga soo qabtay magaalada garowe ee maamulka puntland magaalada kismaayo ayay ahayd wejigii labaad ee shirkaasi lagu qabtay oo wejigii saddexaad oo ka furmaya magaalada baydhabo iyadoona wadatashigan uu mari doono maamulka galmudug iyo maamulada ka haatan la doonayo inuu dhismo kadibna lasoo bandhigo qorshe qaran ay soomaaliya yeelato muddo dhowr iyo soddon sano kadib cabdirashiid nuur ibraahim radio muqdisho magaalada baydhabo
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan saraakiisha laamaha amniga ayaa kormeer howleed waxa uu xalaytoo ku tegey goobo ay ku sugnaayeen ciidamada nabadgelyada warkani waxaa faahfaahinaya cabdiwaaxid axmed geedi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir cabdixakiim ferey qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka saraakiisha laamaha amniga ayaa abbaaro shantii sac habeennimo xalay waxa ay kormeer ay ugu kuurgalayeen amniga sida ay u sugayaan ciidamada amniga qaranka waxa ay ku tageen isgoosyada florensa carwo idka isgoyska baar uwax waddada warshadaha iyo isgoyska howlwadaag oo ay ku sugnaayeen ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa intii ay kormeerka ay ku jireen waxaa soo dhaweeyey dhallinyaro xilligaasi ku caweynayey goobihii ay booqdeen duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu sheegay in kormeerkan ay sameeyeen ay ugu kuurgalayeen xaaladda amni iyo sida ay ciidamada u shaqaynayaan isagoona sheegay in kormeerkiisa uu ka dambeeyey kadib markii maamulka gobolka banaadir lagu wareejiyey amniga guud gobolka runtii wakhtiga aan soconnaa waa saacad waxaan malaynayaa shan saac iyo dheeri inay tahay waxaan soo galnay kormeer waxaan kasoo bilownay ilaa iyo carwa iidka iyo xarir yaale halkaasaan ku soo bilownay ilaa waddada sodonkaan soo marnay waddada wadnaaan ku soo laabannay haddana waxaan rabnaa inaan ku laabanno waddooyin kaleo fara badan aan marno waxay ka mid tahay shaqadayna oo maaragtay uyuumiga ah ayay ka mid tahay maadaama amnigii gobolka banaadir sidaad la wada socotiinba boroseskeeda uu socdo oo lagula wareejinayo amniga gobolka banaadir arrintaas ayaan rabnay inaan sii kuurgalno lana qaybsanno shacabka magaalada muqdisho inaan la qaybsanno xagga maaragtay amnigooda iyo noloshooda iyo ka warqabkooda marka sida loo sugayo amniga ayaan rabnay inaan ogaano caawa habeen dhawood waxaan marnay waddooyinka kale waddada makaal mukarama ilaa iyo iskuul bulisiyo iyo waddada afasoni aan marnay caawana waddooyinkan ayaan soo marnay joogtoona naqa doonaa kormeenkayna mid caawa iyo habeen iyo mid iyo laba iyo saddex ku egma noqonaayo shaqadana wax baan ka gelaynaa haddii ilaa yidhaahdo xaafadaha meelaha fogfogna waan tegi doonnaa laakiin caawa halkaas ayaan ku soo marnay waxaan soo marnay runtii aan soo aragnay dhallinyaro diyaarsan oo u diyaarsan inay dadkooda u shaqeeyaan saacaddaana u soo taagan oo aanan gam'aynin oo aan maaragtay luuq iyo meel walba ka soo jeedo ayagoo diyaar u ah inay shacabka amnigiisa ay sugaan ayagana waan uga mahad celinaynaa runtii waxaan leenahay hawshiina sii laba jubbaara annaguna waan idinla shaqaynaynaa waana idinla soconnaa waan idin garab taaganaan leenahay ayuu wakhtina diyaaraan u nahay kormeerka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili maamulka gobolka banaadir lagu wareejiyey amniga caasimadda magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa amar ku bixiyey in gebi ahaanba la banneeyo xarumaha waxbarasho ee ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taas oo uu sheegay in loogu adeegi doono dadweynaha warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya yoosha cabdulaahi cumar madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa tilmaamay in xarumaha danta guud gaar ahaan goobihii waxbarashada ee gobolka jubbada hoose la banaynayo si dib loogu soo celiyo adeegyadii waxbarasho ee gobolada jubbooyinka iyo gado axmed madoobe ayaa ku amray dadka degan xarumaha waxbarashada in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u baneeyaan
dhulalkii iskuullada ee kismaayada hadda aan joogno ku yaala iyo dhul walba iskuul walba intii u bannaanayd ee riseerfo uu u lahaa haddaba waan idiin sheegayaa waa la bannaynayaa hadduu guri kasta oo dabaqa ka dhisayana waa la duminaya cid gaarana dan ka lahayn waxaad qabiil iyo dan gaar igu tuugi kartaan markaan anugu dhisanayo laakiin waxaan u bannaynaya waxbarashadii waxaan rabnaa inuu soo noqoto dhulkii waxbarashadana way joogaan macallimiintii way joogaan maamulayaashii iskuul walba ha loo banneeyo dhulkiisii iyadoo aan suldaan cabdiqaadir una dheere iyo macalin maxamed iyo darwiish iyo loodhan wasiire iyo madaxweyne ku-xigeen iyo soo jejabiyo cid waliba dhulkii iskuul lahayd ha ka baxdo waxayna tahay arrinta waxbarashada aan u soo jeesanno caqli fayow yaa maskax fayow iyo dareen fayow keeni karay caqli wax yaqaanaa wax yaa keeni karaya maskax fayowni haddaynaan sidaa yeelin waynu sii khasaarayna innaga unbaana luusar noqonayna dhallinyaradeenuna maanta bay hoobka iyo waxa ay ku jirteen ku waxaynaysaa madaxweynaha jubbaland ayaa mar uu ka hadlayay doorka waxbarashada ay ka qaadan karto dhallinyarta ay qaldaan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxa uu xusay in haddii la helo bulsho waxbaratay laga hortegi karo dhibka ay shabaabku ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed amnigu waxbarashuu ku jiraa laba kun iyo lix iyo toban iyo mas-uuliyadda la qabana waxbarashadii ku jirta haddaad dhallinyaro fayo u hesho waxaad ogaataa inaad gaadhi karayso dantaad leedahay iyo waxaad doonayso haddaad dhallinyaro waxbarasho u dirto oo ay iskuul ku mashquulaan shabaabna kaa aadi maayaan cidna kuu adeegsan mayso dhibaato kalena ma gelayaan waxay noqonaysaa ilmihii inuu waxbarashadiisa ka fakero iskuulkiisa ku mashquulo waxa uu ka hadlay ay noqoto qalinka iyo buuggii waxaa kuu fududaanaysa markaa markaad wajahdeed intaad waxbarasho ku mashquuliso shaqooyin kale oo qolo dibadda ka soo noqotay iyo kuwo kaleoo meelaha joogay iyo shaqo bad kastaoo maanta ilmaha wadanka wax ku barto uu qaban lahaa waxaad arkaysaa waxaa laga soo qaadanaya waddamada deriska iyo e u shaqaalaheeda xagguu ka yimaadaa african union dibadday kala yimaadaan qoladaana xaggay kala yimaadaan annagaa istaga dhigayno markaan waxbarashada culays ka saarno shaqadii baan annagu helaynaa wax badan baa hagaagaya kuwa markaa shabaabka iyo nabadiidka iyo jinka loo dirayo kulligood waxay dib ugu soo noqonayaan inay waddankoodii wax ka bartaan ay wax ku shaqaystaan
halka warkaasi uu idinkaga imaanayana dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xisbiga shuuciga ee maamula waddanka shiinaha ayaa daboolka ka qaaday in ilaa saddex boqol oo kun oo mas-uul oo ka tirsan xukuumadda dalka shiinaha la ciqaabay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo toban iyaga oo lagu eedeeyey musuq maasuq laba boqol oo kun oo mas-uul oo ka tirsan xukuumadda shiinaha waxaa lagu riday ciqaab fudud taasoo ah in laga qaaday shaqooyinkii ay hayeen qaarkoodna la cayriyey halka siddeetan kun oo kale la sheegay in ciqaab adag la marsiiyey madaxweynaha dalka shiinaha shin jinping ayaa arrintaasi waxa uu ku dhawaaqay goor sii horraysay isagoo muhiimadda koowaad ee xukuumaddiisana siiyey la dagaalanka musuq maasuqa arrintaasi waxa ay taabatay tiro badan oo ka mid a mas-uuliyiinta dalka shiinaha dadka falaqeeya siyaasadda shiinuhu waxa ay sheegayaan usbuuc kasta in ay soo baxaan warar ku saabsan mas-uuliyiin hor leh in loo xirxirayo arrimaha musuq maasuqa tirada dadka eedaysanayaashaah musuq maasuqa lagu helay waxaa looga dhawaaqay kalfadhiga sanadlaha ah ee lagu furayey baarlamaanka dalka shiinaha xildhibaanada oo ku kulmayay xarunta magaalada beijing ee caasimadda waddankaasi shiinaha ayaa loo sheegay in xisbiga maamula dalka uu sii wadi doono beegsiga uu ku hayo mas-uuliyiinta faasidiinta ee lagu eedaynayo in musuq maasuq ay sameeyeen ciidamada ilaalada xeebaha waddanka turkiga ayaa sheegay in doon ay la socdeen dad magangelya doona oo afrikaan ah ay ku qaraqantay badda u dhexaysa griiga iyo turkiga waxaa la sheegay shan iyo labaatan ka mida muhaajiriinta in ay ku dhinteen badda la yidhaahdo baxru eja shan iyo toban qof oo kale ayaa la badbaadiyey kadib markii doontu ay qallimantay waxaana shilkaasi uu ka dhacay halka lagu magacaabo dediim oo ah goob dhacda xeebta u dhexaysa waddamada turkiga iyo gariiga wararku waxa ay sheegayaan in dowladda maqdoniya oo dhowaan shuruudo adag ku soo rogtay in muhaajiriinta ka cararaya dagaalada waddanka suuriya ay gudbaan xuduuddeeda loo wax laga saarayo dhibaatooyinka soo gaaraya dadka muhaajiriinta dhinaca kalena isbahaysiga neto ayaa iyana waxa ay ballaariyeen howlgallada ay ka samaynayaan baddaasi la yidhaahdo baxro eja halkaas oo ay u direen maraakiib wareegta biyo goboleedka iyo xeebaha u dhexeeya turkiga iyo gariiga waxaana la isku dayayaa in laga hor tago dadka muhaajiriinta ah ee ku qulqulaya waddamada yurub shilkani waxa uu imaanayaa maalin uun kadib iyadoo ay maalin uun kadib markii uu dhacay shir ay isugu imaanayeen waddamada ururka midooda yurub oo looga hadlayay dhibaatadaasi waxaa sidoo kale shilkani uu kusoo beegmayaa maalin ka hor magaalada barasares ee xarunta waddanka beljum iyadoo la qorshaynayo inuu ka furmo shir looga hadlayo dhibaatada dadka muhaajiriinta dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed da-uud oglo uu ballan qaaday in turkigu ay wax ka qaban doonaan dadka muhaajiriinta ee ka gudbaya xadka waddanka turkiga ee ku qulqulaya waddamada yurub cadaadis xoogan ayaa turkiga lagu saarayaa in arrintaasi uu si deg dega wax uga qabto ururka midooda yurub ayaa ka rajaynaya turkiga ballanqaad cusub oo ku saabsan joojinta muhaajiriinta ku qulqulaya waddamada reer yurub dhinaca kalena guddoomiyaha gaashaanbuurta neeto ayaa booqasho usbuucii lasoo dhaafay uu ku tegay magaalada ankara waxa uu ku sheegay in muhaajiriinta ka gudbaya dalka turkiga tiradoodu ay aada usii kordhayso isagoo ka codsaya turkiga in arrintaasi tallaabo ay ka qaadaan oo dadkaasi la hakiyo warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warka iyagu uu seegay waxay ka heli kartaa bogga aynu internetka ku leenahay radio muqdisho net